wakaaladda biyo hargeysana weliba ee bilowtay tijaabada keedadka weyn ee biyo oo dhowaan laku hirgeli magaalada hargeysa ee somalilan mas-uuliyiinta sare ee wakaaladda biyaha iyo hay-adaha kula shaqeeya u hubeynta tayada mashruuca biyogelowka magaalada hargeysa ayaana booqday keydka weyn ee cusub ee magaalada hargeysa kaasunusi ka socota tijaaba maarayaha wakaaladda biyaha hargeysa maxamed cali yana faahfaahin ku bi kormeersho keydka weyn ee cusub ee magaalada hargeysa iyadoo ay bilaabantay saddexdii bisha agost tijaabada keydadka waaweyn ee magaalada hargeysa loo hirgeliyey saaka keydkan aan dul joognaa waa u buuxaa biyo tijaabadii baana ku socota taasi waxay nagu sii noo jiidaysaa amba inoo dhaweynaysaa dhammaadka amba gabagabada wejiga labaad ee mashruuca biyaha hargeysa isagoo wejiga koowaad mashruuca biyaha hargeysa ay u dhammaaday oktoobar maanta biyaha ugu badan ee magaalada hargeysa soo gala ama lagu isticmaala biyaha qasabada mashruucan markuu dhammaadana waxaa sii korri doonaa ama biyuhu gaari doonaan qeybo kaleo bulshada reer hargeysa mashruucani waxa uu ku dhammaaday alle mahadi kadib waa siyaasadda madaxweynaha somalilan madaxweyne muuse biixi cabdi iyo shacabka reer somalilan iyadoo wadashaqeynta bulshada reer hargeysa iyo hay-adaha kale ee dowladda ee reer somalilan leeyihiin maanta waxaa hargeysa ka hirgalay kaabayaal biyood oo runtii ballaadhan waxaa iminka la tijaabin doonaa afarta keyd ee waaweyn ee cusub ee ku yaala degmooyin kala duwan ee caasimadda axmed dagax maxamuud haybe iyo gacanlibaah waxaanan ku casuumanaa guddiyada horumarinta degmooyin kala duwan ee hargeysa inay arkaan xiliyada tijaabada socdaan yimaadaan si ay noola socdaan waxna uga ogaan karaan xaguu marayaa goormaa la filaya inuu dhammaado goormaa la filayaa bulshooyinka weli aanay gaadhin biyuhu inay iyaguna helaan biyaha qasabada iyo goormaa la filaya mashruucan inuu dhammaado waxaa runtii ku faraxsannahay in wakaalada biyaha hargeysa maanta ay ka mid tahay hay-adaha sameynaya isbedelka ugu ballaaran dalka gudihiisa iyo bariga afrika marka la eegayo horumarinta kaabayaasha biyaha marka la eegayo sameynta horumarka ku dhisan tiknolojiyadda casriga ah iyo marka la eegayo ka shaqeynta fayadhowrka iyo ilaalinta badqabka biyaha lagu isticmaalo magaalada weyne hargeysa runtii mashaariicdani kumay hirgaleen haddaanay wakaalada biyuhu la iman halabuur haddaanay madaxweynuhu u dhigin amba dhigin go-aamo adag oo ah inuu ka rabo wakaalada biyaha hargeysa inay samayso isbedel iyo inay samayso horumar sanad walba lagala xisaabtamo waxaan uga mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan inuu lahaa aragtidii iyo aqbalaadii loo baahnaa si si buuxda loo hirgeliyey mashaariicdii ka socotay wakaalada biyaha hargeysa waxaan halkan uga sheegayaa bulshada reer hargeysa iyo reer somalilanba horumarkay noo soo kordhaa maaha mid ku salaysan deegaamo maaha mid ku salaysan oo ay leedahay cid gaari maaha mid ku salaysan aynu kala abtirinayno maanta magaalada hargeysa waxyaabaha ay ugu baahi badan tahay waa biyaha iyo in la helo tamar jaban waxaan runtii ku faraxsannahay inuu horumar ballaaran jiro oo xagga biyaha ah oktoobar waxaynu furnay mashruucii biyaha qeybtiisii koowaad ama wejigiisii koowaad waxaa ka faa'iidaysatay bulsho runtii aada u ballaaran iyadoo maanta ay yihiin biyaha qasabada kuwa ugu badan ee magaalada hargeysa soo gala mashruucan iminka wejigiisa labaad ee hadda gebagabada ku dhow ay bilaabeen tijaabooyinkiisii isagoo ceelasha wixii ka dhimanna la dhammaystiri doono isagana waxaa ka faa'iidaysan doona bulsho badan oo reer hargeysa oo markii koowaad heli doonta biyaha qasabada keydkan weyn ee cusub oo lakakeediya u biyo ee laku hergeli magaalada hargeysa siyaana koran qaade xelowka biyo badan markas oo yo helayaan bulshada magaalada